bismi illaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka beenamee rediyo jowhar qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saxiixay nuqulka dastuurka cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda federaalka soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo gaaray dalka sacuudiga isagoo safarkiisu la xiriiro gudashada cumrada marwada madaxweynaha sahra cumar xasan oo maalinta haweenka adduunka siddeed maarso awgeed deeq raashin gaarsiisay qaar ka mid ah haweenka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho magaalada dhuusamareeb oo laga xusay maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee siddeeda maarso
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay aayeen qodobada warka habeenimee rediyo jowar idin hayo kuwada ugu doorkaroon waa sideedda bisha saddexaad laba kun shan iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah u saxiixay nuqulka cusub ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ah oo ah tiirka ugu muhiimsan ee dhismaha dowladeed iyo nidaamka sharciga ee dalka kadib markii ay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta kula hadlay madasha saxiixa dastuurka ee qasriga madaxtooyada ayaa tilmaamay maanta wixii ka dambeeya in ay dowladdu u bilaabatay dhaqangelinta dastuurka cusub ee dalka kaasi oo ay uu xusay in uu saldhig u noqon doono xoojinta hay-adaha dowladda iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo horumarinta dimuqraadiyadeed ee dalka waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya
baarlamaanka federaalka soomaaliyana uu dhammaystiray dib u eegistiisii marka ilaahay idankiisa wixii maanta ka dambeeya waxaa noo taagan waxay tahay dhaqangelintiisa iyo sidii loo dhaqangeli lahaa oo ummadda soomaaliyeed xaqaas meesha ugu qoran baarlamaankoodii iyo guud ahaan dowladdoodii ay ka soo shaqaysay aanay u egmadeen inay ka soo shaqayso sidii loo dhaqangeli lahaay oo xuquuqda ugu qoran iyo waajibaadka ku qoran intaba ay u heli lahaayeen waxaanan rajaynaynaa ilaahay ka baryayaa inuu noqdo midkii soomaaliya u horseeda nabad iyo deganaanshiyo iyo xukun hufan oo toosan dukumentigii heshiiskiheshiis bulsho waaye heshiiskii u horseeda inuu noqdo ayaan rajaynaynaa aad iyo aadaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka sacuudiga carabiga safarkiisa oo ku qotoma gudashada cumrada cali jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdiga u hogaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdisalaam cabdi cali madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha maamul goboleedka galmudug mudane axmed qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka soo tegay geegada diyaaradaha ee magaalada jidda iyadoo safarka ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ay ku yimaadeen dalka sacuudi arabiya ay tahay mid cibaado ah ee gudashada cimrada iyo siyaarada masjidka nabigeena suubana naxariistii janno korkeysa haatee ee madiina almunawara haddaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa markii ay soo caga dhigtay diyaaradii oo la socday ayaa waxaa toos loogu soo gudbiyey qolka marti sharafta ee v i b da kadibna ay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ay ugu gudbeen magaalada barakeysan ee madiina almunawara si ay masjidka nabigeeni suubana naxariistii janno korkiisa haatee ee madiina almunawara ee ugu bilaabaan acmaasha cibaado ee siyaarada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa waxaa markii ay ka soo degeen giigada diyaaradaha ee magaalada jidda ay halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyeen danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyada sacuudi arabiya mudane maxamed amiin sheekh cismaan qunsulka guud jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u fadhiya magaalada jidda mudane doctor cabdiweli xirsi cabdulle siixayaha ergada joogtada dowladda soomaaliya u qaabilsan urka oo ay si mudane cabdiraxiim cusmaan cilmi diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee magaalada riyaad iyo qunsuliyadda soomaaliyeed ee magaalada jidda iyo madaxa arrimaha borotoolka boqortooyada ee faraxa gobolka maka almukarama asayid bin cabdallah daafir marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sahre cumar xasan ayaa maalinta haweenka adduunka awgeed sideeda maarso deeq raashin ah gaarsiisay qaar ka mid ah haweenka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho sugaal maxmed ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray iyadoo maanta looga dabaaldhegayo dunida sideedda maars maalinta haweenka adduunka islamarkaasna lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dalkana ay abaaro ba-an oo dad iyo doonyo saameeye ay ka jiraan ayay marwada madaxweynaha soomaaliya maama sahro cumar xasan iyo hay-adeeda samafalka ah gaarsiiyeen boqolaal haween ah oo danyar ah raashin ay ugu talagaleen inay ka dhigtaan afur iyo suxuur haweenkan ayaa isugu jira haween danyar ah oo qaarkood baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa haysta caruur agoon ah waxayna ugu tala gashay marwada madaxweynaha soomaaliya inay uga farxiso deeqdan raashinka ah xuska maalinta haweenka adduunka ee sideedda maars awgeed oo ku astaysan ilaalinta xuquuqda haweenka iyo garab istaagooda sheekh salaad maxamuud sheekh santaay oo ah samafale ayaa marwada madaxweynaha soomaaliya maama sahre cumar xasan iyo hay-adeeda maama sahra foundation uga mahadceliyey sida ay uga soo jawaabeen qayladhaantooda iyo sidaay u taageereen haweenka dantayar deeqdii ugu badnayd ayaana soo gaartay boqol qoys deeq raashin ah oo afur iyo suxuur ah oo loogu talagalay bil inay isticmaalaan ayaa waxaa naga soo gaartay maamada qaranka maamo sahro maama sahra iyo hay-addayda maama sahra foundation waxaan jeclahay dadka tawintayda ku xidhan in maamada qaranka loo duceeyo maxaa yeelay maamadu waa hooyo hooyooyinka soomaaliyeed ee danyarta ah ee cidaha dharka u dhaqo ee sababka kariya ee kaawada ka shaqeeya ee midda ugu yar maanta lix carruura noloshooda maanta ay u taagan tahay ayaan xoogga saarnay maamadu markay aragtay muuqaaladayna wayna ixtiraamtay wayna weynaysay waxaan kala wareegaynaa laba gaari waxaa noo saaran boqol qoys raashinkood waana raashinkii aan qaybi jirnay oo wax lagu soo kordhiyey mar kale ayuu qoysas ka koobnaa haween xoogsato ah oo ka shaqeeya kaawada deeq gaarsiiyey sheekh shantay taas oo ka timid maama sahra foundation
afartankaa qoys waxaa ka mid ah hooyooyin ciddadii ku jira asaay u saaran tahay qayb curyaamiina oo biro ku socdo qaybaha kale cidaha ay dharka u dhaqaan kaaway ka shaqeeyaan insha allahu tacaala dayqdu waxay nooga timiday marwada qaranka maamada qaranka marwa sahra cumar xasan ay nooga imaaday iyo hay-addayda sahra ay nooga imaaday maamada qaranka shar dhammaanteed allaha gara mariyo
waa kuwan dadkii danyarta ahaa ee ka faa'iidaystay deeqda ka timid marwada madaxweynaha soomaaliya maama sahra cumar xasan oo uga mahad celiyey garab istaaggeeda iyo siday baahidooda uga soo jawaabtay maanta marwada madaxweynaha iyo madaxweyneyna qaar allaha siiyo oo nooga keenay raashin deeq ah sheekh shantaay kheyr allah siiyo muraadkiisa allah saaro marwada madaxweynaha kheyr allah siiyo madaxweynaha kheyr allah siiyo annagoo waxaan iska haysana jirin oo agoomaaley iyo islaaman wiilaawayaala oo wax u shaqeeyo lahayn iyo kahawooshin aan ka shaqay jirnay oo maanta afur noogu keenay sheekh shantaay kheyr allah siiyo jannada allah ka waraabsha aamiin sadaqa allah uga dhigo aamiin tawxiidka toobad allah ku duwo Aamiin.
sakaraadka allah kuma dhigo Aamiin.
cadaawada allah ka celiso Aamiin.
badciga allah ka celiso Aamiin.
ilaahu khayr sii Aamiin.
ilaahayo madaxweynahana kii oo lagu liibaana ka dhig Aamiin.
ciidana tii lagu liibaan allah ka dhigo Aamiin.
ilaahan ka baryaaya Aamiin.
waa tabaalaysnaa ninka tabaaladiga baxshay ilaahay ha ilaahu naxariisto sideedda maarso waa maalin caalami ah oo haweenku ay leeyihiin maalintan waxaa lagu xusaa munaasabado waaweyn oo lagu bogaadiyo doorka muhiimka ah ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo nolosha qoyska waxaana abaarta dalka ka jirta awgeed maanta looga baahan yahay dadka soomaaliyeed inay isaga gurmadaan islamarkaasna gargaar la gaaraan dadka ay saamaysay abaarta iyo dhammacda kulul ee maanta dalkeenna ka jirta magaalada dhuuse mareeb ayaa laga xusay maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee uu ku beegan sideedda maarso cabdulaahi warsimarooble ayaa dhuuse mareeb ka soo diray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug marow faadumo faandhe ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ahaydna maamuuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegan sideedda maarso taasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug oo gacan ka helaysa hay-adaha i r c iyo d r c munaasabadan ayaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin xuquuqda haweenka ka hortagka tacdiyada iyo takoorka waxqabadka haweenka ee siyaasadda sayniska waxbarashada iyo ganacsiga daryeelka caafimaadka wanaagsan iyo wacyigelin ku saabsan arrimaha caafimaadka aamine xuseen cabdulle guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka dhuusamareeb ayaa sheegtay in maalintan haweenka ay micno weyn u leedahay haweenka soomaaliyeed maalintan oo ah maalin loo asteeyey haweenweynaha adduunka oo dhan oo ah sideeda maarso waa maalin haweenku ay si gooniya maxaa la dhahaa ay u xusaan oo ay ugu taagan yihiin maalintaasoo ah inay tahay maalin ay midoobeen haweenka dhan haddii ay waxqabsan lahaayeen iyo horusocodkooda iyo dhammaan sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen bulshada inteeda kale cabdulaahi cumar sakiin agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta galmudug ayaa ku bogaadiyey wasaaradda haweenka qabashada kulankan ka hadlidda doorka haweenka soomaaliyeed iyo weyneynta maalintooda wasaaradda haweenka oo soo qaban qaabisay xafladdan waa kaga mahadinayaa sidaas si lamid ah waxaan maxaa la dhihi jiray rajeynaya insha allah in xafladan xafladda ku xigta sanadka dambeeto dowladda ay maaragtay xafladaha noocaan oo kaleeta sare u qaado xildhibaan cibaado yuusuf axmed ayaa sheegtay inay taagan tahay ama ay u taagan tahay difaaca doorka haweenka soomaaliyeed xaquuqda haweenka markii xaqi laga hadlaayo ilaaha mar rab meel soo saaray kitaabkiisa ilahay ku sharaxay waxaa jira aayado qaasa in lagu dejiyo haweenka sida xaqiiqda tahay suurata nisaa markaa maqashiin waxay ka hadashaa waa haweenka ilaahay qafoor raxiim gabdhaha waa taroo saaray shareecada islaamka laakiin ta waxaan wadayn doonaa oo la jaan qaadaynaa dadweynaha siyaad xaaji maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug ayaa sheegay in wasaaradooda haweenku tahay wasaaraddii ugu horreysay ee baarlamaanka geysay sharciga gudniinka fircooniga ah waad ka horeysaanoo wasaaraddu waxay noqotay wasaaradda ugu horreysay heer state taasoo meel maraysay geystay sharciga gudniinka fircooniga baarlamaankuna ansixiyeen madaxweyne hoose yahay wasaaraddu waxay aad ugu mashquulsanayd waayadii u dambeysay sidii meesha looga saar lahaa ficilkaas foosha xun oo gabdhaha soomaaliyeed ee quruxda badan ee qiimaha leh ee sharafta leh lagula kacayay faadumo faandhe guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa kula dardaarantay haweenka in ay yeeshaan xirfado kana shaqeeyaan nabadda deegaanka gabar kasto waxaan rabaa haddii aad rabto inaad mustaqbal qurux badan oo ifaya aad hesho koo waa inaad ka shaqaysaa magaaladan aad ku nooshahay iyo dalka soomaaliyeed inuu nabad ahaado midda ku xigta waxaa lagaa rabaa gabar kasta inay leedahay xirfad ay ku meel marto haddii aad xirfad leedahay adigay jeebka kuugu jirtaa kayd kuu tahay waxaan xasuustaa dhuusamareeb markuu iigu horreysoon imaado dagaalaa ka dhacay waa ogtihiin dagaalkaas markuu ka dhacay xirfadda aan la soo baxay oo guddoomiyenimo meesha lagama rabe iyo xildhibaana ah lagama rabee waxay noqotay xabad iyo dhiiga daadanayo maxaa samayn kartaa xirfaddii aan la soo baxay waxay noqotay xirfadda caafimaadka aan kasoo bartay
soomaaliya iyo midowda afrika ayaa ka wada hadlay dagaalka dhanka ah al-shabaab cabdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowladda soomaaliya iyo midowda afrika ayaa ka wada hadlay iskaashiga amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa waxa uu bartiisa gaarka ee facebook soo dhigay qoraal uu ku sheegay in kulan muhiima uu la qaatay danjiraha midowda afrika ku qaabilsan soomaaliya alxaaji ibraahim diyaana waxa uu sheegay in dhinacyadu ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga taageerada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya iyo dadaalada wajirka ee lagu xoojinayo ama lagu xasilinayo dalka wasiirka amniga ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in dhinacyadu ay kulankooda sidoo kale diradda ay ku saareen in la kordhiyo howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka wuxuuna sheegay inay isla maaldhigeen si howlgalladaasi markaa loo xoojin lahaa wuxuu adkeeyey muhiimadda ay leedahay iskaashi dhow oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo midowda afrika si loo dardargeliyo nabadda amniga iyo horumarka dalka qoraalka ka soo baxay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay in danjiraha uu markaas ku bogaadiyey dowladda soomaaliya dadaalada xoogan ay markaasi ku bixinayso la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo sidii markaasi magaalada muqdisho iyo guudaanba soomaaliya amni u noqon laheedda soomaaliya iyo midowda afrika ayaana waxa ay markaasi hadda ay sii dardargelinayaan dadaalada lagu xoojinayo taageerada ciidamada howlgalka eyusom ee soomaaliya iyo sidii markaasi qayb ugu noqon lahaayeen howlgallada dalka looga saarayo maleeshiyaadka ururka al-shabaab warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socotay rediyo jawhar waa naga inta